bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiha taariikhdu ay ku hastaysan tahay soddonka bisha agosta sannadda labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka aynu ka helayno qayba ka mida gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan in maanta ay ka dhaceen dagaalo aad u culus kuwaasoona u dhexeeya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya oo ay kaabayaan kuwa amisom iyo xoogaga al-shabaab dagaalada ayaa ka dhacay degmada buulamareer iyo deegaano dhowroo hoos yimaado iyadoona la maqayay daryanka madaafiicda labada dhinac ay isweydaarsanayeen dadka ku dhaqan deegaanadaasi ayaa durbo bilaabay baraka xoogan ayagoona ka boqdin qabasaameyn uu ku yeesha dagaalada halkaasi ka qarxay ciidamada dowladda federaalka ee oo qayba ka mida gudaha gobolka shabeellaha oo safariisimo ku lahaa ayaa la tilmaamay inay saaka u ruqaasadeen dhanka iyo deegaanka buulamareer iyo qaybo kaloo ka mida gudaha gobolkaasi iyadoona ay u suurto gashay ciidamadu inay gacanta ku dhigaan deegaanka buulamareer iyo deegaano dhowroo hoos yimaado waxaana wararkii ugu dambeeyey deegaanadaasi laga helaya ay tilmaamayaan in xaaladda haatan ay tahay mid weli kacsan iyadoona labada dhinac laga dareemayo qabaqabada ku aadan dagaal mar kale halkaasi kusoo rogaal celiya cabduqaadir nuur c d gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee maamulka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa horraanta subaxnimadii hore ee saakay ka hadlay xilli ay dagaalada soconayeen waxa uuna tilmaamay in wax khasaare aysan jirin dhanka dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamadeeda iyo kuwa misom asigoona dhanka kale ka gaabsaday inuu sheego wax khasaarahoo ka dhashay dagaaladii saakay ka dhacay halkaasi ee dhanka rayidka c d ayaana tilmaamay in goobo dhowr ah ay haatan ku jiraan gacanta ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya saacadaha soo aadanna howlgalka lasoo gabagabay doona xilli uu howlgalkana tilmaamay inuu yahay midkii dhowaan ay ku baaqday dowladda federaalk ee soomaaliya laguna magac daray indian ocean indian ocean operationkii wuxuu bilowday xalay salaligeeda hadda maxaa ku irahdaa waxaan kusii soconnaa buulamareer runtii meelo adugu dhinaca xeebtood siinaay iyo golweyn meel oo maxaa ku irahdaa iyo udhexaysa iyo danaw waxay isku dayeen inay maxaa ku isgacantisanaa waa jiirnay ciidanku meelo badan buu ka dhaqaaqay dhinaca qoryoli waa ka dhaqaaqay oo dhowr jid ah dhinacan maxaan ku irahdaa kabtalaasitana wuu ka dhaqaaqay oo dhowr jid ah dhinaca xeebta maxaan ku irahdaa oo maxaan ku irahdaa shalabood meel kuwaasoo kor oo maxaan ku irahda siina la yihahdo ama bartabaalka asagoo dhowr jidna wuu ka dhaqaaqay waa guluf macnaha lagu safaynayo nimanka argagixisada adigu kolita waa dhowr meyda waan ujeednaa laakiin maxaan ku irahdaa kolita waa la jeeray mar hadii la jeerana de ayagu maa dhibka qaba hadda annaga xaggeena waxba ma jiraan de waad la socotaayo ciidanka amisom hubkay wataan waa hubka caalamka maxaa ku irahda loogu talagalay nimanka argagixisadana waa hubkay wataan waa hub iswal army ah marka de uma babac dhigi karaan marka saalaligeeda marka isku riddo ma ahan isku kilomitr maaha isku kaliber maaha isku haya ma aha
al-shabaab ayaa luminayay maalmihii lasoo dhaafay gacan ku-haynta goobo dhowr oo ay kaga sugan yihiin gudaha gobolka shabeellaha hoose iyo qayba ka mida gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya ayadoona inta badan deegaanada laysku dagaala durbe ay u suurta gashay ciidamada dowladda in halkaasi gacanta ay ku dhigaan balse al-shabaab ayaana joojinin weerarada ku dhuf oo ka dhaqaaqda oo goobaha lagala wareegay inta badan ay ku qaadayaan saraakiil oo hadashay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay tilmaameen in dagaaladani ay yihiin kuwa sii socodoona inta al-shabaab laga dulqaadayo bulshada ay dhibaatooyinka ku hayaan sida hadalka ay u dhigeen dhanka kalena weli waxaa jira baahiyo xoogan oo laga soo sheegayay qaybo ka mida deegaanada haatan dagaalada ay ka soconayaan ee saameynta ay ku yeesheen howlgallada wejigiisa labaad iyo kuwo hore ay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa amisom kagala wareegeen ururka al-shabaaba ayagoona deegaanadaasi dhibaatooyinka ugu baanee dadka hay haysta ay yihiin abaarooyin iyo biyo la-aan baahsan welina dowladda federaalka kuma guulaysan in wax gurmad deg deg ay goobahaasi gaarsiiso marka laga reebo dagaalada xoogan ee kula jirta ururka al-shabaaba dadka inta badan ee ku dhaqan deegaanada horey loogala wareegay al-shabaab ayaa laga dayranayaa xaaladooda nololeed iyadoona qayba ka mida deegaanada ay ka mid tahay degmada buulaburta ay ugu daran yihiin dadka ku dhaqan halkaasi ayagoona maalmihii lasoo dhaafay dadkaasi laga soo sheegayay dhibaatooyin dhanka bini-aadanimada inay ka jirto qaramada midooba ayaana sidoo kale ku baaqday in gurmud deg deg ah lala gaaro goobaha ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay gacanta ku dhigeen dowladda federaalk ee soomaaliyana waxay markii ugu horreysay ka hadashay arrinta la xiriira dacwada ay ka gudbisay dowladda kenya ee ku aadan xadaynta badda soomaaliya oo in muddo a murar xoogan uu ka taagnaa ayadoona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya uu qoray warqad dacwaha ku aadan arrimaha badda soomaaliya taasuuna u gudbiyey qaramada midoobe safiirka soomaaliya ee biljim iyo midooda yurub ayaana ka hadlay arrintaasi asigoona tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo sharciga kaashanaysa ay warqadaasi gudbisay asigoona sidoo kale ka faahfaahin ka bixiyey sababaha ka dambeeyey gudbinta warqada dacwada ah ee ay qortay dowladda federaalk ee soomaaliya badda soomaaliya kenya iyo soomaaliya ayaanbahan way socotay markii ay wadahadaladii kenya iyo soomaaliya laisla mari waayay oo ay labada dhinacba meelo kala fogfog ay kala taagan yihiin ayaa waxaa soomaaliya ay go-aan ku gaartay ay aragtay danteeda qaranka iyo badbaadada qaranka inay ku jirto kolkaa madaxweynaha go-aan ku gaaray waxay ahayd in arrintaa maxkamad aan la soo aadno sida aad la socotaanna arrinta iyada ah muddo dheer ayay maaragtay lagu dhex jiray dhinac kasta oo diblomaasi ah oo maaragtay soomaaliya iyadoo maaragtay tixgelinayso derisnimada iyo walaaltinimada kenya soomaaliya waxay gelisay awood aada u badan si maaragtay arrintaa wanaag lagu dhameeyo marka waxaa jirta wax la yidhaahdo united nation convention oo maxaa lahay on the laws of the sea ayaa maarkin oo xukumayo qodobadeeda ayaa sheegaya sida maaragtay xuduudaha maaragtay loo jari lahay xuduudahaas oo maaragtay disputekaas oo wakti dheer soo jiray dowladda kenya maaragtay beryahan dambe way way ka gudubtay iyadaa go-aan waxay ku gaartay in meeshay horta oo international boundaryga ahaa aan ay ka fogaato ay meel kale ay kasii fog ay meesha gudaha soomaaliya ay usoo gasho taana ay dhalisay maaragtay in ay ma iyadoo aan soomaaliya lala tashan tan kala ku xigta waxay ahayd oo dhibaatada weyn keenta waxay ahayd iyadoo markaa shirkado oo maaragtay oo batrool ah sida maaragtay shirkada eni iyo total francisca iska leeyahay ay ma contradyo ku siiyeen arrintaana public ah informationka dowladda soomaaliya hayso arrimahaas ayaa khasbay marka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya go-aan wuxuu ku gaaray isagoo maaragtay awoodiisa econstitutionka tixgelinaya in arrintaa markaa maaragtay si loo badbaadiyo qarannimada soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed ayaa wuxuu go-aan ku gaaray in arrintaa maxkamad loo soo gudbo safiirka midooda yurub ahna safiirka dowladda biljimka u fadhiya soomaaliya ayaa waraysigani waxa uu siiyey idaacadda v o eda laanteeda afka soomaaliga asigoona sidoo kale tilmaamay in dowladda soomaaliya mar waliba ay ku taagan tahay sharciga ayna qaramada midoobe ka warsugaysa haatan qaabka ay u wajahdo dacwadan haatan ay ka gudbiyeen badda soomaaliya kenya ayaa in badani tilmaantay in soomaaliya ay kala hadli doonto arrinta la xiriira xadaynta badda soomaaliya inkastoo hore ay u diideen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kuwaasoona tilmaamay in wax wadahadal aan laga geli doonin badda soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer dowladda federaalk ee soomaaliyana waxay cambaaraysay dagaaladii ka dhacay deegaanka saaxdheer ee gobolkaasi sool kuwaasuona u dhexeeyey maamulada qaatuma iyo sidoo kale somalilan wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha mustaf sheekh cali dhuxulow ayaa ka warbixiyey mowqifka dowladda federaalk ee ku aadan weerarkii hubaysnaa ee ay shalay ay daraad gelinkii hore ku qaaday deegaanka saaxdheer wasiirka ayaana yidhi dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay ka xun tahay weerarkaasi hubaysan ee ka dhacay deegaanka saaxdheer taasoo ay geystay khasaarooyin isugu jira naf iyo maal wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi dowladdu waxa ay ku baaqaysaa in la joojiyo dagaalka lagana dhowrsanaado colaado sii hora xaaladana ugu sii darta dowladda waxay aaminsan tahay in ay dadku xor u yihiin in dadku si nabadgelya isugu imaadaan ayna samaystaan waxa markaasi ay ku heshiiyaan wasiirka ayaa hadalkiisa kusoo gebagabeeyey soomaaliya waxa ay maanta u baahan tahay nabadgelyo xasilooni iyo horumar taasina ay ku imaan karto isxaq dhowr iyo isfaham iyo wadahadal lagu xaliyo wixii muran iyo afgarow ah soo kala dhexgala bulshada soomaaliyeed ayuu wasiirka yidhi hadalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey ka gadaal markii maalmihii lasoo dhaafay dagaalo ay ka soconayeen deegaanka saaxdheer kaasoona u dhexeeyey maamulada khaatuma iyo somalilan ka gadaal markii maamulka somalilan ay weerareen deegaanka saaxdheer oo ay ka dhacaysay calimasaarka madaxweynaha maamulka khaatuma oo halkaas ayna ka soo qayb galeen wufuud ka kala socotay qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya si ay kaga qayb galaan arrinta caleemasaarka madaxweynaha maamulka khaatumo xildhibaan cali khaliif galeer gudoomiyaha degmada maxaas ee maamulka gobolka hiiraan ayaa waxa uu ka warbixiyey kormeero dhowaan ay ku tageen qaybo ka mida deegaanada hoos yimaada degmadaasi asigoona ka hadlay abaaro baahsan oo ka jira deegaanadaasi xilli gobolka hiiraan haatan laga soo sheegayo abaaro aada u xoogan inay ka jiraan qaybo ka mida gudaha gobolkaasi gudoomiyaha ayaa waxaa u tilmaamay in deegaanada ay tageen ay ku soo arkeen dhibaatooyin aada u baahsan oo ka jira goobahaasi dadkan ay u baahan yihiin gurmad deg deg ah iyadoona haatan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa amisom bay ku howlan yihiin isufurka wadooyinka udhexeeya buulo burte iyo sidoo kale degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe si ay u sahlanaato gaarista gargaar deg deg ah qayba ka mida deegaanada haatan dhibaatooyinka aadka u xoogan ay ka jiraan wallaahi walaal tuulooyin fara badanaa tagnay ilaa saddex maalin maan tagayna tuulooyinka hadda marayna ilaa soddon iyo todoba tuulaan tagnay macnahii waa badan yihiin tuulooyinka waxaan tagnay teedaan waxaan tagnay saakso waxaan tagnay ganowrubad waxaan tagnay joojuule waxaan tagnay habeeno maxaan ku sheega waxaan tagna suuqo dhulka degmadan tagna saaxib marka wallaahi walaal maadaama hadda inkastana dadkay naga xirayn haddana wax gargaarina ma soo gaarin oo dabcan waa noo soo socda waa sugaynaa sanad toobaadkiina kamada inoo warahii iyo maxaan ku sheegaa barkadihii biyuhu geli jireen ma gelin marka waxay noqotay meelaha qaarkood in laga hayo ama cidamo ku nooleenba meelahana meelaha qaarkoodna dad si kala duwan wax ku hela ay ku nool yihiin wallaahi walaal xaaladooda aad iga hooseydaa sababtoo ah meesha waa garanaysaa oo dadku waxaan ka bixinay nimanka nabadgeda nuun dhow gacantooda ka bixinay maadaama amnigooda oo kale uu yahay noloshkooda amniga tahay amnigooda oo kale yahay haddana wax gargaarahoo gacanahoo warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay oo maanta oo sabtiya waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmayn waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh